waxaa kaleetoon rabnaa inaan fariin u dirno ciidamada qalabka sido meel walba ay joogaan waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida ayagana inaan u sheegno inay shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan meel walba ay joogaan sugaanna amniga shacabka soomaaliyeed maadaama mas-uuliyad guud ay ka saaran tahay waajibna ay ku tahay inay ilaaliyaan amniga shacabka soomaaliyeed laakiin waxaan rabnaa inaan ciidanka amniga ciidan ciidamada amniga kala gedisan aan uga digno inay xabad si qaldan ay u ridaan inay shacabka soomaaliyeed ay xabad ku furaan in qof shacab soomaaliyeeda uu ku dhinto xabad ka timid ciidanka qalabka sido mid noocuu doona ha ahaadee ciddii lagu arko ciidanka ka tirsan ama sarkaal ha ahaado ama dabley ha ahaado oo si qaldan xabad ay uga baxsatay ama si ulakaca ama kama midkay rabta ha ahaatee qof muwaadin soomaaliyeed oo shacaba ku dila ama ku dhaawaco waxaan rabnaa inaan u sheegno ciidamada wixii waqtigan ka bilowdo in sharciga lagu qaadi doono sharciga la marsiin doono cawaaqibta uu kala kulmane uu yeelanaya asaga sharciga wixii uga qoran lagu qaadayo marka waxaan rabaa labadaas fariinood ayaa ahayd muhiimad inaan maanta u dirno shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida labadaba